mar walba oo qofkuu mushkilad gala uu ka baxo markuu mushkiladaysiinu dhibay inuu ilaahay baryo maaha markaa ilaahay wuu baraya wuxuu weydiisanayaa makhraj markuu ilaahay ka saarana waa inuu ku mahadnaqaa alxamdu lilaah alxamdu lilah waqul waxaad tidhaahdaa rabbi ilaahaygiiyow anzilnii deji munzalan mubaarak meel la dego oo baraka iyo khayr badan meel la dego oo loo aayo oo lacaga dhigto wa anta khayru lmunziliin ilaahay oo adaa u khayr badan kuwa dib u dejin sameeya cidda dib u dejin samaysa cidun dejinaysa ilaahay oo adaa u khayr badan waa run wey dee ilaahay waa kaa u soo celiyey wadankii dejiyey dib u abuuray tijaabo dambe dadka galeen inna fii daalika baa ilahay uhi qisadaa laydin sheegay la aayaatin calaamooyin baa ku sugan wain kunnaa waxaanu ahaanay buu ilahay yihi lamubtaliin kuwa imtixaanaya dadka lamubtaliin intu waa muhafafa min athaqiila waa imtixaan bay dadka ku jiraan dadkaasi imtixaankoodi way ku fashilmeen intii imtixaanka gudubtayna biyihiina way gudbeen oo way dhaafeen marka noloshu inaynu saa u fahamnaa muhiima in lagu raaxaysanayo in kan la yeelayo in badeeda la dabaalanayo berigeeda la cunayo la wain kunnaa la mubtaliin uma anshanaa waxaanu curinay abuurnay min bacdihim dabadood qarnan aakhariina ummado kale dee ummadaha kale qur-aanka markaad aada u akhrido qisooyinkiisa suuratun qisada noox wuxuuna ku xigayay un reerhu qowmu caad ayaa ku xigay faarsalnaa fiihim waxaan u dirnay rasuulan minhum rasuul ka mid ah waa huud an icbudu llaha ilaahay caabuda maa lakum min ilaahin hayru isaguna saasuu leeyay afalaa tattaquun caabsada qof ilaahay ka cabsanayo unbaa keligii caabuda tawxiidkuna waa asaaska acmaashoo dhan haddii qofka uu ka dhaawacan yahay ma nabadgalo mana hagaago maarana male wa qaala almala-u min qowmi kuwii madaxdaha qoladiisa abaa waxaa yidhaah baarlamaanadii iyo wasiiradii iyo kuwii ugu dhakada buurnaa ugu weynaa ayaa hadalkan soo jeedinaya mushkiladuna waa kuwaas weeye almutrafiin baa qur-aanku mararka qaarkood ka cabira akaabira mujrimiiha almala magacyaasha eray bixintaasuu qur-aanku inaga siinaya dadkuna dadka had iyo jeer ay eedeen weeye hogaamintu marka ay noqo ummadu ummadaha caalamku ma wada hagaagaan mar walba waxaa la ydhaha inta badan baa liidata laakiin ummadda halaageeda iyo hagaageeda wuxuu ku xidhan yihi inta hormuudka u noqota inta hormuudka noqota hadday dad hagaagsan noqdaan dadka kalena way ku dayanayaan liana annaasa calaa diini muluukihim dadku madaxda in badan bay isku shabahaana isu egeysiiyaan oo waxa ay doonayaan iyaguna ay isku shabahaan in badan dabeedna inay dee marka dambe laba qabsadaan xumaana iyo samaan ilaahay baa waxa i waxay yidhaahdeen kuwa madaxyaweyntii aladiina kafaruu kuwii gaaloobay baa waxay yidhahdeen wakadabuu biliqaa'i alaakhira aakhiro la kulankeedana beeniyey ilaa arrimahan uma bedheeri karo afna kama soo saari karo qof aakhiro rumaysaniye wa atrafnahum fi lxayaati addunyaa adduunyadana aan u raaxaynay ogobay haddii ilaahay uu nicmo siiyey inay nicmada mahaddeeda badiyaan bay haydoo ilaaha aanay kasoo horjeesanin oo aanay dafirin wa atrafnaahum fi lxayaati dunyaa way xejin kari waayeen waanay ku sabri kari waayeen maalkii way darjiidheen markaasaa ilaahay si gaara u tilmaamay inay eedeen oo aafo uu ku noqday adduunkii ilaahay uu siiyey wa atrafnaahum waanu u barwaaqaynay fi lxayaati dunya waxay yidhaahdeen maxay maa haadaa ilaa basharun milukum rasuulkan saasay isku dayeen inay ku cambaareeyaan muu ahaa ninkani waa bani aadam idinkoo kale ahunbay dhah yaakulu wuu cunayaa mimaa taakuluuna minhu waxaa cunaysaan ubahadaysta wax ka cunaya wayashrabu mimaa tashrabuun waxaa cabaysaana waxbuu ka cabaya bahay buu leeyay marka waxay dadka u tusinayaan wax dheeraada malaha bay idhaah waabuu idinka liitaa adduuniya wax badan ma haysto walain adactum haddaa aqbashaan basharan milakum bani aadam idinka mid ah oo bani aadam idinkoo kalea basharan milakum bani aadam idinkoo kalea oon waxba idin dheerayn haddaa rasuul u adeecdaan oo u aqbashaan inakum idan la khaasiruun waxaa tin kuwa guuldaraystay bay dhah oo waxay qabaan waxa dad uu ku kala waaweynaado dheeraadna ku kala yeesho inuu noqonayo maalka iyo awoodda iyo abhada ama haybadda uu leeyahay milkigu waxyaabahaasay u qabaan in uu noqon karo waxa uu qof dheeraad ku yeelanayo ama ammaan ku sheeganayo ayacidukum miyuu idinku cabsiinaya annakum idinku idaa midtum marka dhimataan wa kuntum turaaban wa cidaaman lafa iyo ciid noqotaan turaaban ciid wa cidaaman iyo lafa annakum mukhrajuun in laydinsoo aakhira toosinayo oo laydinsoo saarayo ma sidaasuu idinku cabsiinaya oo uu idin yaboohaya halkaasay ka tuureen hanjabaadii dadkii bay taagga isku daya inay warbaahinta kala hadlaan ay jiheeyaan oy kasbadaan hayhaata hayhaata limaa tuucaduuna bayda hayhaata waxa fogaaday hayhaata fogaaday limaa tuucaduun ay maa tuucaduuna waxa laydin yaboohay culamaau naxw waxay idhahdaan waa ismu ficlin maadin murtaja laysa bimanquul macnaheedu sidanunbu ahaa laysa manquulan can idarfi walaa can ilmasdari walaa can iljaari ilmajruur waxyaabaha ismu ficliga marar badan laga keeno marka bacuda wa bacuda maa tuucaduuna shaygaa aakhiro ku dambeeya iyo isa soo noolayntaasi aad buu u fog yahay kaasi kaasi wuu fog yahay ay ku celcelinayaan wuu fog yahay waxa oo wuu iman doonaa macnuhu ma aha baciidkaas ma jiro bay ayay u dhigayaan in hiya may ahaanin nololi nolosha shayga la ydhaa ilaa xayaatuna dunyaa waa tahayadan adduunyada mid aakhira ma jirto namuutu waanu dhiman wanaxyaa waanu noolaan intan ifka un weeye oo wowduna cagsu tartiib bay mararka qaarkood keenta oo macnuhuna u egaanayo naxya wanamuut intoon imika noolaan unbaa baanu dhiman wamaa naxnu bimabcuuhiina mana nihin kuwa lasoo saarayo isaanu noolnu noollahay unbay dabeecadduna dilaysaa kow wax dambe oo laysaga daba imanayaa ma jiro ama namuutu ay yamuutu kibaaruna wa naxyaa wa yaxyaa sikaaruna kuwa waaweynina way dhimanayaan kuwa yarina way ka daba dhalanayaan arrinka halkaasay dhigeen in huwa mu ahaanin ilaa rajulun waa ninun bay idhahdeen iftaraa cala allahi kadiban ilaahay been ku abuurtay wamaa naxnu lahu bimu'miniina rumayn mayno annagu uma rumaynayno wuxuu leeyahay waa runtaa naga soo yeedhi maysabayna qaala markaa wuxuu ihi rabbi insurnii ilaahay ow ihiili bimaa kadabuuni beeninta ay beeniyeen ilaahayow taa adigoo ka abaal marinaya mar hadday beeniyeen ilaahay ihiili waxay mutaysteen ilaahayow ku afrog nebi huud baasaayid qaala ilaahay baa waxau ihi camaa qaliilin layusbixunna naadimiin camaa qaliil bacda qaliil maaduna wuxuuna sii faa'iideynaysaa uun tawkiide bacda qaliilin in yar kadib layusbixunna waxay noqon doonaan naadimiin kuwa shalaytooda oo murugooda ayay noqon doonaan aada u yaab badan fa akhadatum sayxatu qayladiibaa qabatay bilxaqi bay ku qabatay gardarra ma jirin kuwan abaalkooda ahayd fa jacalnaahum waxaanu ka dhignay kusaaan daadxoor mithla alkusaa taasha xumbada la idhaahdo in dad waxba ugu filayn ee la iska xaadho xaalkoodii saasoo kale u noqday nimankii fa bucdan lilqowmi aldaalimiin abcadahum allahu bucdan allaha fogeeyo lilqowmi qoladii aldaalimiina dulmiga sameeyey oo master ficilkiisii ka naaiba waajibulxadfu ficilkii abcadahum allahu bucdan kol hadduu daalim iyo allaha fogeeyo suxqan suxqan wey uma anshanaa waxaanu soo abuurnay min bacdihim reer caad dabadood quruunan aakhariina ummado kale maa tasbiqu kama horu marayso min ummatin ajalahaa wakhtigeedii kama horu marayso wamaa yastaakhiruun kamana dib marayaan wax qadinmaya wax akhirmayaa waa arrimaha aadamaha ee in badan wax ka iska weydaartaan ilaahay waxba iskama weydaartaan arrinkiisu wuu isku habaysan yihi cid walba wakhtiga u cayimay bay soconaysa hadday qof tahay iyo hadday uma tahayba uma arsalnaa waxaanu dirnay rusulanaa rusushayadii baanu dirnay tatraa iyadoo israac raacsiisan mutataabiciin bay ahayd markuu rasuulkani tago waxaa imanaya mid kale saasay isu daba taagnaayeen wax lagu marmarsoodo iyo ummadii la-aan iyo rasuul la-aan ku dhacday midna may jirin leannahu ummaddu baahi bay u qabtaa inay diin iyo rasuul hesho ilaahayna waa ka haqabtiray uma arsalnaa rasulanaa tatra nebi maxamed baa uu kusoo khatimay nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam oo risaaladiisii iyo qur-aankiisiiba uu noqday kuwo caalamihi oo ummadoo dhan wada gaadhay isla markaana ilaahay uu ilaaliyey innaa naxnu nazalna dikra wa innaa lahu laxaafiduun sidii ugu soo degay nebi maxamed baynu ku hayno qur-aanka kulamaa jaa ummatan rasuuluhaa mar kasta oo uu soo gaadho ummad rasuulkeedii kadabuuhu way beeniyeen kulamaa waxay faa'iidaysaa tikraar waa wax soo noqnoqonayay ayuu ahaa kulamaa jaa ummatan rasuuluhaa kadabuu lama wada hayo ummad wada jiibiso wixii dantoodaa gartay waa ka nabiga ka warramaya calayhi salaatu wasalaam ilaahay inuu telefisyoonkiisa ka tusiyey ambiyadii oo dee qaar xoogaa la socdo qaar saddex qof la socda qaar laba wara'aytu nabiyan walaysa macahu axad iyo ambiye aan cidiba raacinba saasaa xaalkooda fa atbacnaa waanu raacinay bacdahum barhkood bacdan barhka kaleaanu raacinay xagga halaaga ilaahayna wuu iska dabageeyey wuu iska daba tuuray dadkaa wa jacalnaahum waxaanu ka yeelnay axaadiia sheekooyin waa jamcu uxduuha ka ucjuuba axaadiia wax laga warays laga waramo oo laga sheekaysto oo bani fulan iyo halkan ay degi jireen iyo waxaasay taariikhdooda wakaa qur-aanku inooga warramaya fa bucdan liqowmin qolo ayaa fogaansho u sugnaaday laa yuuminuuna aan rumaynaynin ilaahay fa bucdan abcadahum allahu bucdan liqowmin laa yuuminuun dadka imaanlaawayaasha ah allaha fogeeyo ilaahay baa tabaaraka wa tacaala fogeeyey inaguna saasaynu leenay kaafir ku nool iyo ku dhintayba si caama in loo habaaraya naskuu tilmaamay uma arsalnaa muusaa wa akhaahu haaruuna labadaa nebi baanu dirnay biaayaatinaa mucjisooyinka iyagiiyo wa suldaanin mubiinin iyo xujacab wa suldaanin mubiinin shay dad qanciyo waadixa aada iyo aad u muuqdaan qarsoonayn marka aayaadkunbay ku jir ayuu ku jiraa suldaankani laakiin waa ul cajiib badanoo mucjiso layaab badan bay ahaydoo waxiida fii nawciha nawciyadeeda u gaar ahayd ay ahayd ilaa fircawnna baa loo dirayo wa malaayihi kuwii madaxda ahaa ee ka agdhawaa fastakbaruu way isweyneeyeen way isweyneeyeenoo way kibreen kibirku shaqada qofka muuminkaa maaha laakiin waa qofka kaafirka ah leanna waa qofkaon dareemin wuxuu yahay maa carafa qadra nafsi sideedaba qofka kibrayaa waxaanu isgaranin awoodiisa iyo arinkiisa wuxuu yahay baanu isfahminba wa kaanuu waxay ahaan qowman qolo caaliin isa saraynaya oo isqaadqaadaya bay ahaan oo markaa ummadda awoodda ilaahay uu u dhiibay dhinaca xun ugu isticmaalay fastakbaruu way kibreen wa kaanuu qowman caaliina qolo sarreeyay ahaan isa sarraysiinaya fa qaaluu waxay idhaahdeen anu'minu miyaan u rumaynaynaa libasharayni mitlinaa laba bani aadam oo nooca iyagoo kalaa bay idhaah wa qowmuhumaa lanaa caabiduun wa qowmuhumaa bay idhahaan qolada qoladooduna tolkoodna caabiduuna lanaa lanaa caabiduun annaga ay addoommanoo yihiin bal idinkaanu idiin dhiibnay bay idhahaan iyagu waa laba bani aadam waaba laba quraba malaa'igna maha jinna maha bashar weeye waa bashar tolkoodna annagaaba racyada iyo addoommanoo yihiin bay idhahan halkaasay ka maraysa waa dabaqadda aadka u liitee dambeeya bay idhaah markaa dadku uu isticmaalo halkaasay ka taagantay marka diin iyo duunyu diin iyo iyo awood uu qofku helo madaxnimo ah labadaasay isaga qiyaasteen isla markaa waxaa arrinkoodii uu keenay ummadda ku harawsadeen in dadka noocanihi diin iyo hormuutoona aanay yeelan karin waana waxyaabaha had iyo jeer rususha ummado badan ay kaga hari jireen ay ku halaagsami jireen iyagoo dadka raacay eegi jiray iyo inaanay adduunye awood toona lahayn fakadabuuhumaa way beeniyeen fa kaanuu min almuhlakiina kuwii la halaagay bay noqdeen ayay ka mid noqdeen iyaguna qisooyinka qur-aankuuna arag sida cajaa'ibta badane ilaahay uga warbixiyey faraacinadii iyo inta koobane ilaahay uu ku halaagu waddada kaga duway qiso waliba marka aad sideeda gaarkaa u dhigato waxa ay kuu tilmaamaysaa muuqaal aad arkaysa caalamka oo taariikhda kusoo noqnoqonaya walaqad aataynaa muusa alkitaab nebi muuse waxaanu siinay baa ilaahay uhi kitaabkii lacallahum yahtaduuna si ay ugu hanuunaan waa laba arrimood oo ilaahay uu isku daray dafcu niqma wa jalbu nicma niqmadii iyo balaayadii ku habsatay ummaddaa ilaahay uu ka dulqaaday markaasuu xornimo siiyey kolkaasuu diinna siiyey ila xornimo aan diin lahayn xornimo lama idhaahdo dadku hadday idhaahdaan cadow baana haysanoo xor baanu nahay isla markaana aanay diin lahayn dadxumadu waa halkii uun marka waxay addoommo u yihiinuu naftooda iyo shaydaan ayuunbay addoommo u noqonayaan haddaanay diin lahayn sidaa daraaddeed baa ilaahay uhi kitaab marka waa nicmadii ilaahay uu siiyey kitaabkii towraad baa la siiyey si ay ugu hanuunaan reer banu israa'iilka kitaabkii dhigaanna qur-aankaa ka warramay wajacalna bna maryama buu lahay waxaanu ka yeelnay ciise bnu maryam iyo wa ummahu hooyadii maryam aayatan waa aayatayni wa aaya waa isku mid labadoodoo iswataa aayada inankaa iyo hooyadii cajaa'ibta iyo cibrooyinka ku jira waxay tusinayeen alle awooddiisa siduu doono inuu waxu abuuro inuu keli yahay aaya waaweynaahumaa waxaanu rar dhignoonu aanu dejinnay ilaa rabwatin meel taaga daati qaraarin saldhig u saaxiiba iyo waa maciinin iyo biyo meeshaasaa ilaahay uu dejiyey eeryadaa ay deganayda suuratu maryam ay ka soo warramaysay ee lalahaa biyaha hoostaadana kacabgeedkana midhaha ka guro baytulmuqadas agtiisa meel qaraar lahoo la deganaan karo oo rabwa taaga laga laydhsanayo oon huur ahayn lagu baktiyayo ilbiyaana leh maciin yaa ayuha rusulu baa ilaahay rusushaa markuu kasoo warramay kolkuu la hadlayay kuluu min adayibaati waxyaabaha xalaashaa cuna wacmaluu saalixan camal fiicanna sameeya innii bimaa tacmaluuna caliim waxaa camal samaynaysaan waan arkayaabaa ilahay ula waa ogahay caliim ilaahay baa ka warhaya oon waxba ku seeganayn diinta loo dhiibay rusushan marka ummadahana loogu dhiibay tusaalaha iyo namuudajkana ay ku ahaayeen waxa ay ahayd taa ilaahay camalkeeda u faray iyagoo ummadda ugu fadli badnaa iyagoo ummadda ugu qaalisana ayaa leh camal hormuud ugu noqda dadka marka waxaa cunaysaan ha noqdo shay xalaala camalkiinuna mid wanaagsan cunadiin iyo camalkiinu mid fiican ha noqdo oo tayala horoon ilahay raalli ka yahay fiicnaantuna waa xagga ilaahay dadku shay fiicnaan u arkaan maaha marka xalaalna cuna shay wanaagsan oo ilaahay uu raalli kayo camal fiicanna ilahay ugu cibaadaysta aayadda isagoo fasiraya nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiixa waa kii ka warbixinaya lahaa ilaahay waxa uu faray mu'miniinta wuxuu mursaliinta faray mu'miniinta mursaliinta wuxuu faray sidaan aad arkayso inay xalaasha cunaan ay xaraamta ka fogaadaan ilaahayna camal u cibaadaystaan oo camal saalix oo wanaagsan oo raalligu ilaahay ka yahay ay sameeyaan muminiintana saasoo kalaa la faray markaasuu dambe tana ambiyada ka warramay inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam dee nebi weliba ahaa mid dee shaqaysan jiray oo xoolaha raaci jiray wakhtigiisii hore ilaa markii asxaabtu weydiiyeen aniga laftigaygu waan shaqaysan jiro arigaan raaci jiray buui kuntu arca alghanam liahli maka calaa qoraaliid xoogaa adduunaan ka qaadan jiray daawuud buu tilmaamayay inuu kasabka gacantiisa cuni jiray qofka bani aadamkaana waxa uu soo saaro waxaa gacantiisu ee uu kula soo baxee uu ku dhidida ayaa ugu wanaagsan oo ugu xalaalsan wuu sii waday nebigu calayhi salaatu wasalaam oo wuxuu ka digay marka xaraamta waxa la yidhaahda xaraamta iyo cunideeda ayuu ka digay in ay qofka diintiisa iyo ducadiisa iyo aakhiradiisa iyo wadkiisa intaba aafaynayso markaasuu dabeetana warramay dee ka warramay qofkii safarka dheeraynayay ee iskaba basaasanaa ee maraya wakti la aqbali lahaa ducadiisa maxaa ducadii in la aqbalo ka xumeeyey waa diifaysan yahaybe dee cunadiisi iyo cabidiisii iyo meesh wixii uu lagu koriyey iyo wuxuu xidhayo waxoo dhan waa wada xaraam marka faanaa yustajaabu lah nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leey balkaasee duca lagaga aqbalaya idinkaa laydin weydiiyey dee wax looga aqbalaya saasaa ilaahay ummadda rususha ay hormuudka u yihiin uu faray dee waana laga maarmaa waktigan dambena dadku waxay u dhaqmeen sidii dadka ay ku dayanayaan aan diinta lahayn ay u dhaqmi jireen oo ah maxaa la cunaa uun maxaa la helaa uun maaluun ma yahay uun waxaani maaluun ma yahay la ururinayaa mar waxaan waa in laga fiirsadaa qofka waxa afkiisa gelaya ama uwadkiisa uu siinayo waa inuu ka fiirsadaa qofka muxuu yahay hadduu baacmushtari iyo haddii uu madax yahay iyo haddii uu wadaad yahay iyo haddii uu mid waransita yahay isku wadada waa akhiiran marxaladan marayna waa marxalad adag reer magaalku welibaa usii darnaadeen marka ribadii baa iska badatay oo rashwadii iyo laaluushkiibaa batay oo qishkiiiyo isweydaarkiibaa batay qofku waa in uu ka fiirsadaa bal wuxuu dhigaya iyo wuxuu wax ku dhisanaya iyo wuxuu carruurta siinaya haddii kale waa hooska cuna hoosu macaash waxa la idhaabay sariiflayaashu sheegaanoo markay ka xishoonayaan waa khasaaray bay dhahaan hoos baan u macaasha ina rabbaka la bilmirsaad ilaahay dhabagal buu addoonka ugu sugan yahay intaad adigu ummad kale iska eegayso isagaa mudan inaad iska eegto وإن هذه دينتي إن هذه تاني أمتكم ودينتي إن أمة واحدة ودينك لي وأنا ربكم أنقل إلهي نبانها فاتقون إقا عصبا ساسا إلهي كتابي الدين با إلهي سيادتك وحفر إني كمي ذوبان إني كمي ذوبان marka ummadaasi waa diin waa diin kaliya maxaa la isku khilaafay qur-aankii iyo sunnihii oo nool oo inala hadlaya ayaa yaala ilaahayna inoo ilaaliyey ilaahay boqorka ahaa aynu caabudaynaynaa ee nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu ummadda ku haga ee uu baray sida loo caabudayo loola xidhiidhayaana waa joogaa wax lagu murmaaba ma jiraba eedda dhacday haddaba waxa weeye aafada ummadaha ku habsatay fataqadacuu waxa ay kala goosteen amrahum diintoodii baynahum dhexdooda zuburan kooxa iyagoo ah kooxa la noqday amrahum waa arrinkoodii iyaga ka dhaxeeyey waa arrin mudnaa hadduu madaxtinimoye iyo hadduu faham yahay iyo hadduu noqoshoye in isku dhan loo dhaqaajiyo wa amruhum shuuraa baynahum kii la yidhi ayaa la kala rifay aladiina jacaluu lqur'aana cidiin qaybay ka dhigeen diintoodii zuburan iyagii waa kooxo arrinkoodiina waa mid kala tegey kullu xisbin qolo waliba bimaa ladayhim agtooda farixuuna waa la dhacsan yihin farixuun mafsuud bay ku yihiin qolo waliba adiga arkee dee intaasoo faraarood bay yuhuud iyo nasaaro iyo mushrikiin iyo dabcaabud wax aad la yaabtaad ku arkaysa laakiin ummadda islaamka ahi qof waliba waxa uu haysta kuma faraxsane wuxuu ku faraxsan yahy waxa xaqu yahay qof waliba xaquu baadi doonaya kuna faraxsan yahay alla waxau ihi fadarhum iskaga tag fii kamratihim iyaga oo halmaankooda iyo qafladooda ku jira xataa xiinin ilaa muddo inta loogu imanayo digta laga jarayo amra waa biyuhu marka ay buuxaan ee qofkuu jug yidhaahda jooggiisu libdho ayaa la idhaahdaa fii kamra marka xumaantay ku dhex jiraan heerkaasay leegtaha ku jireen ayaxsabuuna ma waxay u malaynayaan dadkaan iimaanka lahayn annamaa numiduhum bihi waxaanu ku xoojinaanu u kordhinay oo min maalin wa baniin dad iyo duunyaba leh min maalin xoolaa wa baniina wiilala inuu khayran lahum inuu khayr badan yahay ama nusaaricu lahum fi lkhayraat inaanu khayraad ula degdegnay miyay moodeen ma waxay moodeen waxaanaan siiyey ee xoolo iyo inama lihi nusaaricu lahum fi lkhayraati inaanu khayraad ula degdegnay miyay moodeen bal laa yashcuruuna maba garanayaan maxaa qofka loogu dhiibaa xoolaha dad iyo duunyaba maxay lahay nicmada uu siiyaa ma inuu dadka ugu faano ma inuu ilaahay ku dafiruu kaga soo horjeedsado ma inuu kibir iyo ismood inuu isagu ismoodo ka qaado maya bal laa yashcuruun waxoo dhan waa imtixaan iyo nicmo ilaahay oo mudan lagu mahadnaqo waajibkeeda laga maraabay ina aladiina kuwii buu ilahay yihi hum iyagu min khashyati rabbihim cabsida ay ilaahay ka cabsanayaan mushfiquuna la qabandhacyoonaya la jiridhacoonay iyo waladiina kuwa hum iyagu biaayaati rabbihim yu'minuun ilaahay aayaadka uu soo dejiyey rumaynaya iyo waladiina kuwa hum iyagu birabbihim laa yushrikuun ilaahooda aan wax kale la caabudayn iyo waladiina kuwii hum yu'tuuna bixinaya maa aato wixii ay bixiyeen wa quluubuhum wajila qalbigooduna waa cabsanaya hadday saka bixiyaan hadday sadaqa bixiyaan hadday macruuf sameeyaan wax kastay bixiyaanba qalbigoodu wuu cabsanaya annahum iyaga ilaa rabbihim raajicuun in ilaahooda loo celin doonay ka warwarsan yihin waxa bixiyeen haddana waxaa ma cuskanayaan kuma ma tala saaranayaan laakiin waxay ka cabsanayaan annahum ilaa rabbihim raajicuun in ilaahooda la horgeyn doono talowma la aqbalaya camalkiina intaasoo sifo ku waleen macnaha marar badan bay dhacdaa in sifaad cid quray leedahay la isku cadfo la isku cadfo marka kuwa sifooyinkan lee tilmaamahoodu ay kuwan yihiin ulaa'ika kuwaasi yusaaricuuna fi lkhayraat waxay u degdegayaan samaha samahaay u degdegayaan kuwaas wahum iyagu lahaa saabiquun way u dheereeyeen mar hadday sifooyinkooduba kuwan yihiin tartanka way ku badiyeen oo way baas yusaaricuuna fi lkhayraat way u guclaynayaan oo way u roorayaanba wahum lahaa saabiquun iyagaana u dheereeyey la kala dheeree se orod maaha baa layihi marka taa macnaheedu waxa weeye dadku waxa uu ku tartamayaa waxaan ilaahay uu ku ammaanay ee dadkuna awliyadiisa ay ku noqonayaan darajada ku gaadhayaan walaa nukallifu nafsan nafna ku adoonsan mayno oo saari mayno ilaa wuscaha awoodeeda mooyaane qof walba awoodiisa la saaro oo adiga arkayo diinteenu rukhas iyo cazaa'im bay u qaybsantay qofka casiimadda laga rabaa cibaadada sidii lagu hirgeliyay inuu ku furiyo soon salaad xaj hadduu kari waayo dee ruksuu haystaa uu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay ruksadiisa ka faa'iidaysa waladayna agtayada waxaa ahaday buu ilaahay yidhi kitaabun yantiqu bilxaq kitaab xaq ku hadlaya hadalku waa waxa wax lagu caddeeya ka ugu horeeya marka kitaab sida uu wax u cadaynayaa nudqi ay u agtaya hadal waa lawxul maxfuudka iyo ka malaa'igtu qoreen wahum iyagu laa yudlamuun laguma xadgudbayo bal ka kaalayoo quluubuhum kuwan gaaladaa qalbigoodu fii kamratin qaflad bay kaga sugan yihiin min haadaa waanadan min haadaa qur-aankan min haadaa amarkan ilaahay iyo tawxiidkan amra wa kunnaa naquudu maca alkhaa'idiin bay leeyiin markay guuldaradooda ka warramayaan aakhiro walahum waxaa u sugnaaday acmaalun min duuni dalik camallo aan ahayn min duuni dalik kaa laga doonaya lagu ammaanay mu'miniinta aan ahayn kollay qofkani camal wuu wadaa cidla fadhiisan maayo camal kastan hadduu diido kaalintii waxa uu ku qaadanayaa camal xunun oo dee wuxuu ku jiraa kabadkii iyo tacabkiibuu ku jiraa kolleyba hum iyagu lahaa caamiluuna waanay samaynayaan walahum acmaalun min duuni dalika hum lahaa caamiluun waqul icmaluu fasayara allahu camalakum warasuuluhu waalmu'minuun kollay insaankii wuu camal falayaa bal inuu camalkiisa ka fiirsado ma miduu adhaxda kaga jabayaa talo mise waa mid u aayo xataa ilaa intiibay camal samaynayay idaa akhadnaa markii aanu qabanay mutrafiihim kuwoodii loo barwaaqeeye nicmada la siiyey bilcadaabi markaanu ku qabanay almutraf waa taraf macnaha insaanku nicmada xagga xun kolkuu ula kaca la idhaahdaa ayuu magacan la baxaya markaanu cadaab ku qabanay wuxuu iskaga dhex jiraba idaa hum yaj'aruun waabay cabanayaan markaas afka la kala qaadoo qaylo la geliyay gacmaha ayaa way qaylinayaan yaj'aruun waa cabaadayaanoo way cabanayaan laa taj'aru lyawma baa ilahay uli maanta waxba ha cabanina oo ha gurmadiyo qaylo diranina inakum idinku minaa xaggayaga laa tunsaruun la idinka hiilin maayo ilaahay baa yidhi aniga xaggayga hiilimaad kama helaysaan dee cid kale ay ka helayaana lagama yaabo qad kaanat buu ilahay bal haddaba waxaad u fiirsataa waxa lagu haysta dadkaas waxay ku halaagsameen bal u fiirso iyo halka laga raacay ka qodax qaateen iyo ilaahay ummadda waxa ka durkiya inuu yahay diintiisay diidaan iyo dadku ilaahay sida ay u kala xigaan abtirsiimo ma aha adduun ma aha laakiin waxa weeye siday addoonnimada u kala ogolaadaan qad kaanat aayaatii buu ilahay yihi waxa lagu waxay ahayd aayadahaygu tutlaa calaykum kuwa la idinku dul akhriyo ciddii doonaysa ha akrido lama sheegin taaliga yarka akhriyaya fa kuntum waxaa ideen calaa acqaabikum xaggiina dambe tankisuun kuwa u siqa dibun baa u guranaysa waa silanaydeenoo halka hore u soo socon lahaydeen tankisuuna nakasa calaa caqibahi dib baa u guranayseeno u siqaysa mustakbiriina ba ahaydeen kuwo isweyneeya bihii qur-aanka sababtii markuu qur-aanku yimi halka aqbali lahaydeen sababtii baa isla kibriseen bihidana beydka iyo kacbada culimada qaarkood baa ku fasirayo beydkaanu helunahoo sadanadiisiibaana iyo dadkii xokaynta kufaanaysa waxaa kusii waadixsan in lagu macneeyo qur-aanka saamiran ba ahaydeen kuwo soo jeeda tahjuruuna ba ahaydeen kuwo aflagaadooda ilaahay iyo qur-aanka iyo rasuulkaba waa aflagaadaynaysa tahjuruun waa hadalka xun waa fuxshulkalaami waa qubxu saamirkuna waa soo jeedka oo waata soomaalidu yidhaahdaan maqaaxidaas waa saamaleyl bay waa saamiruleyl wey saamirun fi leyl habeenkiiso marka waxaa ku soo jeedayseen waa aflagaado iyo iskibriin qur-aanka aad ka kibirteen afalam yadabbaruu qawla buu lahay miyaanay fiirfiirin qur-aanka am jaaahum mise waxa u yimi maa lam yaati waxaanu imanin aabaa'ahum alawaliin aabbayaashoodii hore ma waxaanu iman baa u yimid miyaanay qur-aanka fiirfiirin may qur-aanka fiiriyaan kamay kibreen haddii ay dhadhamin lahaayeen macnihiisa am lam yacrifuu rasuulahum ma waxay garan waayeen rasuulkoodiioo fahum lahu munkiruun dabeedna waa diidan yihiin miyaa rasuulku waaba rasuulkoodii waa kii ay yaqaaneen am yaquuluuna bihi jinna bal yaquuluuna bihi jinna waxay odhanayaan u waalan bal ka kaalayoo jaaahum bilxaq nebigu xaq buu ula yimi wa akharuhum lilxaqi kaarihuun intooda badanina xaqay nacayaan xaqay nacayaan xaq nacaybkuna waa kaaf xumadaa leh walow itabaca alxaqu ilaaha xaqi hadduu raaco ahwaa'ahum waxay doonayaan lafasadat asamaawaatu waalardu waman fiihin cir iyo dhul iyo waxa ku dhex jiraaba way fasahaadi lahayd ilaaha xaqii siday doonayaan hadduu u yeelo ama walow itabaca alxaqu diintu hadday raacdo rabitaankooda dal iyo dadba wuu fasahaadi lahaabaa ilaha wy bal ataynaahum bidikrihim sharaftoodii baanu u keennay fahum can dikrihim mucriduun sharaftoodii bay kasii jeedaana waa qur-aanka fahum can dikrihim mucriduun waanadoodii iyo wacdigoodii fahum can dikrihim mucriduun kii quluubta layli lahaa ee dabcin